بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبع هداه أيها الإخوة والأخوات يسر إخوانكم في منهج أونلاين أن يقدموا لكم هذه الخطبة
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون والآن نترككم مع الخطبة
الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مقدر الأقدار ومصرف الأمور مكور الليل على النهار تبصرة لأولي القلوب والأبصار أحمده أبلغ الحمد على جميع نعمه وأسأله المزيد من كرمه وفضله واشهد ان لا اله الا الله العظيم الواحد الصمد العزيز الحكيم واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله افضل المخلوقين واكرم السابقين واللاحقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه فإن الناظر بعين الاعتبار في أحوالنا اليوم يرى الفتن والمعاصي انتشرت المنكرات وانتهكت المحارم واستهان كثير من الناس بوقوع ما حرمه الله ونهاه وما ذلك الا لجهلهم عن عظمه خالقهم سبحانه وضعف ايمانهم وافتتانهم بطرائق الكفار وهديهم عباد الله والذنوب والمعاصي تضر ولا شك وان ضررها في القلوب كضرر السموم في الابدان على اختلاف درجاتها في الضرر وهل في الدنيا والاخره شرور وداء وبلاء الا سببه المعاصي والذنوب فما الذي أخرج الوالدين من الجنة دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور إلى دار الآلام والأحزان والمصائب وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه وما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى على الماء فوق الجبال وما الذي سلط الريح العقيم على قوم عاد حتى القتهم موتى على وجه الارض كانهم اعجاز نخل خاويه وما الذي اغرق فرعون وقومه في البحر ثم نقلت ارواحهم الى جهنم فالاجساد للغرق والارواح للحرق وما الذي خسف بقارون وداره وماله واهله وما الذي اهلك القرون من بعد نوح بانواع العقوبات وتم ودمرها تدميرا عباد الله ولا شك ان ما احدث للامم السابقه من الخسف والمسخ والغرق يمكن ان يحدث في هذه الامه إذا سلكوا مسالكهم وانتهجوا مناهجهم كما قال الله سبحانه وما هي من الظالمين ببعيد walaalayaal shar kasta iyo dhibaato kaste adduuniya aakhiraba waxa u sooba ilaahay jalla wacalaa in la caasiyo ilaahayna jalla wacalaa wuxuu addoomihiisa u abuuray isla markaana uu faray cibaadadiisa inay caabudaan iyo inay ateecaan oo wixii ilaahay jalla wacalaa uu farayna ay la yimaadaan wixii uu u diidayna ay iska ilaaliyaan oo ay ka fogaadaan haddaba inay addoommuhu la yimaadaan amar diiddo oo waajibaadkii rabbi uu faray ay la iman waayaan macaasidii iyo wixii rabbi jalla wacalaa uu ka xarimayna ay xurmayn waayaan oo iska ilaalin waayaan waata keenta dhib kaste adduun iyo aakhiraba dhibaatooyinka faraha badan ee adduunyada yimaada aynu aragno ee leh dadka in la halaago oo ciqab ciqaabada waaweyn ee ilaahay jalla wacalaa ay ku soo degaan inay iskhilaafaan oo ay isdilaan in amni darra ay la soo daristo oo ay ku timaado ammaankoodu khalkhalo in abaaro iyo cudurro iyo busaarada lagu sallido in barakadii ay waayaan oo ilaahay jalla wacalaa barakadii dhulka iyo tiicirkaba uu ka rafciyo iyo waxalla wixii masaa'ib ee adduunyada dadka ku yimaadaa macaasida iyo dhibaatadaasi ay geysanayaan baa u sababa oo ilaahay baa yidhi jalla wacalaa wamaa asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum wayacfuu can kasiir ciqaabada aakhira dadka mutaystay qabsanaya ee in badan aynu maqalay ee cadaabka ilaahay iyo naarta jahannamo iyo cadhadiisa ahaadayna macaasidaa iyo dadku inay dariiqa ilaahay jalla wacalaa weydaartaan ayaa u sababa sidaa awgeed baa waajib walaalayaal waxaa inagu ah in macaasida laga fogaado ilaahayna jalla wacalaa loo noqdo oo loo toobad keeno ilaahay baa yidhi jalla wacalaa dadkaasi uu ciqaabay markuu ka warramay fa akhadahum allahu bidunuubihim ilaahay jalla wacalaa ma dulmiin dulmigana ilaahay jalla wacalaa wuu ka xarimay naftiisa ha yeeshee ilaahay wuxuu ku ciqaabay kuwaasi oo uu ku halaagay dunuubta yima la yimaadeena ay kasbadeen daraaddeed fa kullan akhadnaa bidanbih waxaa maqlaysaan ee halaag iyo dhibaato dadkii hore ku dhacay ee qaarba si ilaahay jalla wacalaa u ciqaabayna dadkan waa mid ku dhacaya haddii ay la mid noqdaan wax badan oo ka midina wuu jiraa waxaynu aragnaa dhulgariiro dhaca waxaynu aragnaa masaa'ib kale oo fara badan oo caamaho ilaahay jalla wacalaa uu ku sallido addoomihiisa kuwa uu doono wax alla waxaasoo dhan waxa u sababa gaalnimada iyo macaasida ka hoosaysa ee addoommuhu ay ilaahay jalla wacalaa ku khilaafayaan amarkiisa waxaa ka mid a walaalayaal dhibaatooyinka faraha badan ay macaasidu leedahay waa dhulkii oo la fasahaadinayo qofku marka uu ilaahay jalla wacalaa caasiyo ee amardiiddo uu ku samaynayo waa qof dhulkii fasahaadinaya oo kharibayo weeyi markuu ilaahay jalla wacalaa ateecayo ee uu caabudayo ee dariiqaasi toosan uu raacayana waa qof dhulkii islaaxinaya oo hagaajinaya waxaa kaloo macaasidu ay kaxaysaa amniga iyo istiqraarka iyo deganaanta meesha way ka saartaa waxaanay keentaa khilaaf iyo ismaandhaaf iyo amni darre iyo dhibaatooyin dadka saameeya ayay keentaa waayo amnigu waxa uu ka mid yahay nicmooyinka waaweyn ee ilaahay jalla wacalaa dadka uu siiyo dadkuna haddii ay nicmadaasi ilaahay uga mahadnaqi waayaan oo ay nicmadaa garan waayaan dee ilaahay jalla wacalaa uu ka qaadaya uu ka zuulinayaa dhibaatooyinkeeda waxaa ka mid ah inay xanuuna yimaadaan aan hore loo arag oo kolba xanuun cusub oo dilaayi dadka dhexdooda uu ku soo kordho gaar ahaan macaasida qaar ka mid ah dadku marka ay berriinsadaan ee ay la yimaadaan oo rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam xadiid waxa uu ku yidhi sugan lam tadhar ilfaaxishatu fii qowmin xataa yuclinuu biha ilaa fashaa fiihim aldaacuun walawjaacu alatii lam takun fii aslaafihim aladiina madow dadku faaxishada iyo xumaantaasi zinada laydhaah kuma faafta dhexdooda ilaa ay ka soo ifbaxdo oo ay muujistaanba oo ay kala qarsan waayaan hadday sidaasi la yimaadaan daacuunna dhexdooda ku faafa iyo xanuunno dilaaya oo dadkii iyaga ka horreeyey aan ku dhici jirin oo aan hore loo aqoonin xanuunnada wakhtiyadan dambe walaalayaal cusub ee weliba dilaaga ah ee khatarta ahi way iska fara badan yihiin waxaa soo baxay wakhti aan sii fogayn oo wakhtiyada ka mida xanuunkii aidiska la odhan jiray ee waddamada gaalada saamaynta badan ku yeeshay ummad fara badan oo kalena gaadhay maantana waxa aynu ka dheregsannahay xanuunkan dilaagaa isaguna halista ah ee soo kordhay ee aadkiiyo aadka baryahanba loola qaylinayay wuxuu ka mid yahay un masaa'ibka iyo imtixaanada ilaahay jalla wacalaa addoomihiisa uu ku soo dejinayo waxaanuu ka mid yahay junuudda ilaahay jalla wacalaa ilaahayna addoomihiisa uuma cajsi gelin karaan wuxuu doono ayuu ku sallidayaa hadduu doono wuxuu ku sallidayaa xanuuno hadduu doono wuxuu ku sallidayaa duufaano iyo ciqaab uu cirka kaga keeno hadduu doono dhulkan ay ku dul nool yihiin ay dhistaan ay dul joogeen buu la jarayaa hadduu doono bani aadam kale oo ka xoog badan ayuu ku sallidayaa wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa hu xanuunkaasi halistaha walaalayaal ee inta badan la hadal hayay haddaynu nahay dadka muslimiinta ah waxaynala gudboon inaynu ka gaashaamanno sidaynu uga gaashaamanaynaana waxaa ka mid a inaynu raacno tallaabooyinkan soo socda kow qofka muuminka ahi rumaynta qadarka ilaahay uu rumaysan yahay waa inuu xoojiyo dad baynu nahay muslimiin ah caqiide saxiixa aaminsan ilaah iyo rasuulkiisa rumaysan ilaahay jalla wacalaa wax walba inuu qadaray oo uu sar jaray baynu rumaysan nahay iimaanka caynkaasa waa inaynu quweyno qofka mu'minka ahi waa inuu yaqiinsanaado mar walba wixii ilaahay jalla wacalaa u qoree uu u qadaraa inaanu seegahayn si kasta haddii uu yeelo wixii ilaahay jalla wacalaa aanu u qorin ee aanu u qadarinna inaanu ku dhacahayn waa inuu qofka muslimka ahi caqiidadaasi qadarka ah rumeeyo oo uu yaqiinsado ilaahayna jalla wacalaa waa inaynu tala saaranno oo aynu rabbigeen cuskanno oo aynu rabbigeen kaalmaysanno isaga aynu ku tiirsanno waman yatawakkal cala allahi fa huwa xasbuh waayo ilaahay jalla wacalaa cidda tala saarata uu ku filan yahay ilaahayna jalla wacalaa waa inaynu u noqonno oo aynu la nimaadno toobad dhaba oo aynu xagga ilaahay u yaacno waayo xanuunada iyo shar oo dhan kay naga badbaadin karaa waa allah waxdah ilaahay oo keliya weeye jalla wacalaa laba waxaa kaloo ina saaran baaraka allaahu fiikum ilaahay jalla wacalaa inaynu awaamirtiisa iyo diintiisa ilaalino waayo qofka ilaahay diintiisa ilaaliyo ee dadaala ilaahayna jalla wacalaa wuu ilaalinayaa adduunyadiisa iyo aakhiradiisaba ilaahay wuu ilaalinaya nabigeenna moxameda calayhi asalaatu wasalaam ayaa wuxuu yidhi ixfad illaaha yaxfadk ilaahay ilaali ilaahay ilaalin nogama baahno sida loo ilaalinayo waa in diintiisa la ilaaliyo weeyi oo wuxuu ina farayna loo hoggaansamo wuxuu inoo diidayna la yskaga gaabsado haddii aad ilaahay diintiisa ilaaliso yaxfadk ilaahay baa ku ilaalin doona jalla wacala ilaahay naftaada iyo jidhkaaga iyo laxaadkaaga iyo diintaada iyo duunyadaada iyo awlaadaada intaba ilaahay jalla wacalaa uu ku ilaalinaya shaki ma laha xifdigaasi inay ka mid tahay ay soo hoosgelayso xanuunada dilaaga ah iyo arrimaha khatartaa ilaahay jalla wacalaa qofkaasi inuu ka ilaalinayo saddex baryada ilaahay waa inaynu ku dadaalno oo ilaahay jalla wacalaa aynu barino kollayba waa la dhimanayaa oo iyada geerida meel looga baydhayaa ma jirto goor ay timaadaba taasi mid cidi ay ka badbaadi karaysa ma aha laakiin ilaahay waa inaynu weydiisanno xanuunada halista ah ee khatarta ah inuu inaga badbaadiyo oo inaga duwo innagoo ku daynayna rasuulkeennii moxamed calayhi asalaatu wasalaam oo odhan jiray allaahuma inii acuudu bika min albarasi waaljunuuni waaljudaami wa sayi'i alasqaam ilaahay waxaan kaa magan gelayaa baraska xanuunka la ydhaha khatarta ah waalida judaamka xanuunka la ydhaha isna khatarta badan iyo xanuunada xunxun ee halista ah ayaan ilaahay uu kaa magan gelaya xadiidka abu daawuud baa wariyey waana xadiis saxiixa min xadiidi anas ducada haddaynu nahay dadka muslimiinta ah ee ilaahay iimaanka ugu nicmeeyey waa inaynu ku celcelinno iyo ducooyinka kale ee la midkaa afar adkaarta sharciga ah waa inaynu aada iyo aada u ilaalinno khudbado horena dadkii joogay way joogeene waynu kaga hadalnay iyo fawaa'idda xuska ilaahay iyo dikrigu uu leeyahay adkaarta walaalayaal kala duwan waa inaynu aada iyo aada ugu dadaalno gaar ahaan adkaarta galabtii iyo subxii la akhriyo bismi illaahi aladii laa yaduru maca ismihi shayun fi lardi walaa fi samaa haddaad dikrigaa kooban saddex jeer tidhaahdo galabtii iyo saddex jeer oo subxii ah waxba ku dhibi maayaan waxaa ka mid ah kelimaadka qiimaha badan ee rasuulkeennu calayhi asalaatu wasalaam galabtii iyo subxii toona aanu ka tegi jirin allahuma inii asaluka alcafwa walcaafiya allahuma inii asaluka alcafwa walcaafiyata fi diinii wa dunyaaya wa ahlii wa maali allahuma astur cawraatii wa aamin rawcaati allahuma axfidnii min bayni yadaya wamin khalfii wacan yamiinii wacan shimaalii wamin fawqi waacuudu bicadamatika an uqtaala min taxti waana xadiid sugan haddii aad ku celceliso dhan walba way taabanaysaa ilaahay baad jalla wacalaa weydiisanaysaa dhan walba inuu kaa ilaaliyo oo uu kaa xifdiyo dhibaato walbana uu kaa ilaaliyo shan waxaa kaloo loo baahan yahay meelaha xanuunkani ku faafay iyo waddamada qaarkood weliba aynu aada ganacsiga ugu tegi jiray aynu wax ka soo iibsan jiray intaasi xanuunkaasi uu hayo dee inaynu iska karantiinmayno aynu iska ilaalino oo aada iyo aada la ysaga ilaaliyo dadka xaggooda ka imanaya inoo soo gelaya inana aynu intaa iska joogno oo aynaan tegin waayo xanuunadan gudbe ee halista waxyaabaha lagu kala qaado waxaa ka mid ah dee in laysu tallaabo oo laysdhex qaado haddii dawooyin iyo wax la mid ah la xaqiijiyo oo la sheegana ee waa loo qaadan karaa walaalayaal sidaynu ognahay gaaladu ilaahay bay jalla wacalaa ka kufriyeen nebi maxamed calayhi asalaatu wasalaam iyo rusushii bay beeniyeen wax alla wixii ilaahay uu xarimay iyagu xalaal bay ka dhigteen ilaahay bay ku madaxadaygeen addoommihii ilaahay ee mu'miniinta ah ayay dhibayaan oo ay dulmiyayaan oo ay diintooda ku haystaan sidaa awgeed ilaahay jalla wacalaa wuxuu doonuu kaga aargoosanayaa siduu doono ayaa ilaahay jalla wacalaa u ciqaabayaa hadduu doono halaagyadii kuwii hore ku dhacay oo kaleu ku halaagayaa ilaahay jalla wacalaa hadduu doono ilaahay jalla wacalaa xanuunadaasi gaalada awoodda sheeganaysa ee dadka muslimiintaa dhibaatada badan ku haysa ilaahay jalla wacalaa xanuunadaa inuu ku sallido oo uu gam kaga dhigo ilaahay jalla wacalaa mid ku adag ma aha sidaa awgeed innagu waxay nala gudboonayuun baynu isku baraarujinaynaa baaraka allahu fiikum ilaahayna aynu u noqonno aynu toobad keenno xidhiidhkaynu rabbigeen lan leenahay aynu xoojinno yaqiinteenna iyo tawakulkeenna aynu xoojinno rumayntaynu qadarka rumaysannahay aynu xoojinno ilaahay baynu weydiisanaynaa khayrka iyo wanaagga inuu ina waafajiyo ilaahay baynu weydiisanaynaa dembigeenna inuu dhaafo aquulu maa tasmacuuna waastaqfiru allah